bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo qodobada ad caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar oo madaxda hirshabeelle ka dalbaday in la shaqaalaysiiyo qaar ka mid ah gabdhaha magaalada jowhar oo ka digay xaalufka lagu hayo dhirta gobolka shabeellaha dhexe barakacyaasha kaamka sheekh cumar ee magaalada jowhar oo wajahaya xaalado caafimaad daro dhakhaatiirta magaalada jowhar oo ka hadlay unuglayaashaha dadka qaba kansarka inay qaadaan xanuunka covid nneteen xubinta sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah xanuun aan weli la garan waxa uu yahay oo ka dilaacay waddanka tanzaniya
hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxay ku dhawaaqday in koronavirus ama covid toban ee sagaal uu yahay halis caafimaad oo adduunka soo wajahaysa naftaada iyo bulshadaba ku caawi inay ka badbaadaan fayraskan sida aadka u faafa haddii aad safartay ama aad dhex gashay dad badan waxaa laga yaabaa inuu kugu dhacay covid toban iyo sagaal waxaa dhici karta inaad fiicnaan dareemayso ha yeeshee aad xambaarsan tahay fayraska adigoon lahayn wax calaamad ah dadka kalena aad u gudbin karto qaad tallaabooyinka soo socda si aad dadka uga ilaaliso inuu ku dhaco fayrasku gacanna ka geyso xakamaynta fayraska xiro maaskiga ama afdaboolka ku dhaqan kala fogaanshaha bulshada una jirso dadka kale ugu yaraan laba mitir si joogto ah u dhaq gacmahaaga haddii aad awooddo joog gurigaaga oo la soco caafimaadkaaga fiiro gaara u yeelo calaamadaha hargabka oo kale ah haddii aad xanuun dareento wargeli xarunta caafimaad ee deegaankaaga faahfaahinintaasi dheer mar walba kala soco xogaha ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka ee deegaanka aad ku sugan tahay xusuusnow inaad qayb ka qaadan karto yaraynta faafidda covid toban iyo sagaal
dhegeystayaal intaad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada warka habeenimo idaacadda isnaa'i haatan u diyaargarooba qodobadaasi oo faahfaahsan aan ku horeeya dhallinyarada magaalada jowhar ayaa madaxda hirshabeelle ka dalbaday in la shaqaalaysiiyo siduu warbixintaasi kusii faahfaahinayo cabdiweli axmed hilowle muddooyinka dambe waxaa sii kordhayo dhallinyarada ku biirayso ganacsiga noocyadiisa kala duwan ee magaalada jowhar kuwa oo u noqotay shaqooyin ay ka maarayaan nolosha qoyskooda maxamed rashiid axmed abuukar oo ka mid ah dhalinta ganacsiga ka samaysatay iibinta dharka noocyadiisa kala duwan ayaa raadiyo isnaay kaga warbixiyey ujeedada uu ganacsigan u bilaabay ganacsigan waxaan bilaabay adiga muddo ku siman lix bilood ka hor waxaan bilaabnay saa ujeedaan hadda ganacsiga maasha allah aad iyo aad waa waa soo kubiciisa aad u sareeya ujeeddada wax kale ma ahan waad ogtahay dalkan soddon sano oo dhulka yaalay haddaan wuxuu bilaabay inuu dib usoo kabto marka waxaan qayb ka ahaana dadka dib usoo oo noolaynayo dalka sidoo kale shaqa la-aanta jirto dhallinyarada awgeed oo dibadaha isku shubay shaqa la-aanta jirto marka waxaan diyaar u ahay inaad dhaqaalaha dalka aan dib usoo saarno sidoo kale maxamed ayaa sharaxayo qiimaha uu iibiyo dharka wuxuuna madaxweynaha hirshabeelle ka dalbaday inuu shaqa abuur u sameeyo dhallinyarada deegaanada hirshabeelle maxawisyada adiga sida abu ikhlaas abu maxamed jabal berberaha oo kalo waa adiga qiimo sare waa qiimahooda waa sareeyaano maxaawisyada loogu jecelyahay ugu tayada badanna wa waxaan iibinaa abu xamsaha labaatan iyo sideed doolar labaatan iyo shan waa waa luu qiimeeya iyo sidoo kale jabal soola jabal soolahaas oo kale baraawigan oo kale iyadana waa borso dadkasay u yaqaanaan waxaan iibinaa iyadana lix iyo toban doolar shaararkana sidoo kale waxaan gadnaa sagaal doolar sidoo jeenisadana waxaan gadnaa toban doolar shaararkan kale caadigana oo dhalinta yaryarna waxaan gadnaa toddoba doolar boqoqdo door iyo bar meelahaas camalaan karta mas-uuliyiintana ninka ugu sareeyo master guudlaawe waxaan leeyahay war adeerow dhallinyarada shaqo hala siiyo dhallinyarada gobolka hala soo kobciyo waa hadhow waxay noqon karaan dadka hogaamin lahaa dadkan hirshabeelle ee dhallinyarada shaqo wanaagsanoo u qalmaan hala siiyo oo aqoontooda ee hadhow meel kaga gaari lahaayeen si kastaba ha ahaatee dhallinyarada ku nool magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle ayaa wada dadaalo ay ku samaynayaan isbeddel dhinaca shaqooyinka ah si ay uga qayb qaataan horumarka dalka
qaar ka mid ah gabdhaha magaalada jowhar ayaa ka degay xaalufka lagu hayo dhirta gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid ah gabdhaha ku dhaqa magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle ayaa waxay ka digeen halista ka dhalan karta xaalufinta dhirta taasoo nabaad guur ku keenta deegaanada gobolka shabeellaha dhexe iyagoo bulshada ku dhaqa magaalada jowhar ugu baaqeen in aysan jirin dhirta taasoo ka qayb qaadata bilicda magaalada jowhar caasimadda hirshabelle mar aan waraysi la yeelana qaar ka mid ah gabdhaha ku dhaqa magaalada jowhar ayaa waxay ka warbixiyeen dhibaatada ka dhalan karta jaridda dhirta waxaa laga rabaa in ay noqdaano kuwa ilaashada deegaankooda iyo bilicdiisu waxaana kaloo leeyahay dadka jara geedaha oo micnaha waxaan kala hadlayaa dadka jaraya geedaha ee magaalada ku yaalo in aysan jarin geedaha waayo wuxuu ka mid yahay bilicda magaalada sababtoo ah bilicda magaalada wax qorxiyo waxweeyaan geedaha cagaaran oo doogsiga indhaha ururmaya waxayna u fiican yihiin bilicda magaalada waxaana nagala rabaa haddii aan nahay dhallinyarada jowhar in aan kawada qayb qaadano dagaalanka geesjaritaanka haddaan ar dadka reer jowhar waxaa laga rabaa inaan ka qayb qaadano inaan la dagaano dadka jaraya geedahana waana kula talinaya in aan la jarin geedaha sababto ah geedka waa muhiim to-a geedaha waa muhiim mana ahan in la jaro waxaana dadka rabaa inaan ku waxigelino aana u diyaar u nahay sababtoo ah haddaana dadka jowar waxaan jecelnaa dadka jowar joogo inaan wacigelino aan usoo bandhigno aana fahansiino muhiimada ay leedahay in geeda beerista dhibaatada ay leedahay geedaha in la jaro sababtoo ah ubaxii dalka oo hari lahaa iyo kuwa naga dambeeyo sababto waxaan nahay dadka waxay wadanku ari lahay sababto wadanka dal anaga wax u qaban qof wax u qabanayo ma jirto dal walba dadkiisa qurxiyo anuu qurxin magaaladeyna dadyahoo dal walba dalkiisa ayaa qurxiyo sababtoo ah dal wuxuu dal ku yahay dadkiisa weeyaan haddaa anaga dalkeena aamino dalkeena qurxino magaaladeena qurxino anaga ayuunu qudhaxnaanaya dalkeena ayaan dalkunahay dhirta ayaa waxaa inta badan laga sameeya dhuxusha taasoo laga isticmaalo gudaha magaalada jowhar iyo gobolada dalka soomaaliya barakacyaasha kaabka sheekh cumar ee magaalada jowhar ayaa wajahaya xaalado caafimaad daro siduu warbixintaasi mar kale kusii faahfaahinayo cabdiweli axmed hilowle bulshada ku nool goobaha bargacyaasha ah ee ku yaala gudaha magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle ayaa waxaa haysato xaalada adag oo dhanka nolosha ah kaamka sheekh cumar waxaa ka dilaacay cudurro ay ka mid yihiin shuunbiyoodka iyo duumo kuwaasi oo inta badan soo ritay carruurta iyo dadka da-da ah sida uu raadiwisnaa u sheegay gudoomiyaha kaamka maxamed sheekh cumar xaalad caafimaad daraa ka jiro oo aada u baahsan meesha waxa waaye magaalo u dhowdahay dhibaato badan iyo qashimaa iyo waxaasiyaa ka jiraan marka xarun oo caafimaad degdeg oo emergency oo nala balan qaaday oo nila sameyn nala yiriyaa jirto oo markii hawsha soo dhamaatayna meel kale nalaga geeyey cudur waa buuxa buuxa cudur waa buuxaay waa ayaga aad maadiniin hadda waa dhibaatadii shaliga ku jiran iska aadaan ic iyo isbitaalaha deedheer ay iska aadaan cuduro hadda waxaa inta socda shuun biyada oo badan oo xiligeeda la taagan yahay waxaa waxaa jirto malaria jirto marka cudurahaas noocaas badnaan aad dadka ugu taxtaansiin
sidoo kale maxamed ayaa sheegay in cisbitaalka weyn ee magaalada jowhar ay maanta geeyeen caruur uu haleelay cudurka shuwanbiyoodka waxa uuna baaq u jeediye mas-uuliyiinta hirshabelle maanta naftooda laba qofood isbitaalka weyn aan geynay kalsoos oo caruur ah marka intaas waa malaario laba qofood ayana aan qaadnay isbitaalka buulshik aan geynay marka meelahaas ayaa cariirigii aan shalay yani aan ka codsanayn caafimaadka dib ugu helnana oo ilaahay nasiib noogu darnayna waa waa si kale wax loo maamulay isbitaalada caadi iyo farmashiyaalkana oo daawooyin oo kaalmaanta ku raadinaay noloshoodina waa iska dhiitaa iyadana waxa waaye waxaa iskeeni jireen muslimiinta waxaan ku jeedaa inay yani arrimahan qaxootiga sheekh cumar oo qaxootiga ugu horey oo gobolka shabeelle dhaxa ahaa in la ogaada laga warqaba ayaan jecelnahay barakacayaasha kunol kaamuumka ku yaala magaalada ayaana helin wax gargaar ah waxaana ay muslimiinta waxaysta ugu baaqeen in la gaarsiiyo gargaar bini'aadanimo dhakhaatiirta magaalada jowhar ayaa ka hadlay unuglayaashaha dadka qaba kansarka inay qaadaan xanuunka covid sagaal iyo toban warbixin amuurta sii la xiriirtaa waxaa noo sii faahfaahinaysa maryama sheekh cabdi doctor cabdiraxmaan cadow aadan oo bartay cudurada guud islamarkaana ka howlgala magaalada jowhar ayaa ka hadlay daaweynta iyo qaadashada dawooyinka qaar ee saameynta ay ku yeelan karto dadka uu ku dhaco kansarka kansarka ayaa ka mida cudurada ugu halista badan ee caalamka ka jira iyadoo soomaaliya uu hadda ku soo badanayo mana lahan dawooyin lagula tacaalo marka laga reebo daawooyin kaalmaati ah ditoorka ayaan weydiiyey sida uga habboon ee loola tacaali karo cudurkaasi kansarka kansarka daawooyin keena oo muxuu ahay way jiraan laakiin mar weliba waxaa muhiimsan qofkan haddii tusaaloo kale qofka daawo la siiyo daktarkiisa la tashado oo la xiriiro daaweyntiisa markaa ase au imaana kansarka kansarka noocyo badanaa loo daaweeya horta mid ugu muhiimsan waxaa waaye jaritaan waaye oo in qofka qalliin uu galo kansarka nooca weliba oo aan faafin oo kansarka aan ahayn oo binaanka loo yaqaano kaasoo kale in la jaraa muhiimsan kuwa qaarna waxaa jira waxa loo qaato daawooyin loo yaqaano chemotherapy oo joojinaya in muxuu ahaay kansarkii uu zaa'id usii faafo dabcan waxaa jira muxuu ahaay qof dadka qaar in loo sameeyo xubintii markii oo la jaro oo kale in xubin kale lagu abuuro dabcan xubin kale marka qofka lagu abuuro waxay keenaysaa in muxuu ahaay jirkiisa la siiya daawooyin badan oo difaaciisa hoos u dhigaya difaaciisa markuu hoos u dhaca marka waxaa la diidayaa in organkii iyo organ qofkan xubinta cusub oo lagu tallaalay iyo jirkiisa caadiga hore inay isqaataan ala rabo marka difaaciisiyaa dib loo dhigaa si xubintan ay meesha ugu tallaalanto annagana hadda waxaa ku jirnaa wakti oo cudurkan coronavirus uu jiro coronavirus marka maadaama uu jiro waxaa imaanaysa marka qofkii daawooyinkan oo qaadanayo oo difaacii jirka hoos u dhigaayo cudurkii inuu ku dhaco marka oo qofkii markaa covid nneteen-kii oo ku dhinto marka saameyntaas oo noocaasaa jirto mar weliba waxaa wanaagsan marka inta xilligan lagu guda jiro dadka kansarka qaba inay dhakhaatiirtooda telo health wax allahaa jiro oo dhakhaatiirtooda ay kala xiriiraan qaab oo online ama taleefon ay ka wacaan aysan tegin goobaha dadka ay ku badan yihiin haddii ay tagayaanna sidii aan soo sheegnay in ay maraan sidii loogu talagalay ee saxda ah oo in lagu taxadiray ay tahay cudurkan coronavirus uuna dhegaystaa mar weliba talooyinka ay bixinayaan bahda caafimaadka oo dhan iyo heedaha caafimaadka ku shaqeeya iyo dhammaan wasaaradda waxaana jirta inuu qaabab kala duwan ugu dhaco dadka iyadoo ay jiraan qaarkood in la jaro xubin ka mida xubnaha kasoo baxay jirka ee kansarka loo yaqaano islamarkaana hoos loo dhigayo difaaca qofka si ay u qaataan xubnaha jirka qofka kan cusub iyo kii hore ee qofkaasi markaasi lagu tallaalayo ama la rabo in lagu abuuro sida uu sheegay ditoorka si kastaba ha ahaatee waxaa kusoo badanaya soomaaliya cudurkan kansarka oo qaabo badan dadka ugu dhaca mana jirto ilaa iyo hadda dawo rasmi ah oo lagula tacaalo cudurkaasi aafeeyey caalamka oo soomaaliyana ay ka mid tahay waa taha dhegeystayaal waxaad maqlaysaan warka habeenimo idaacadda snai markana kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar oo inoo soo jeedaysa maryama sheekh cabdi
sarifka suuqyada markaynu eegno boqolka dolar waxaa la kala siisanayaa laba malyan iyo lix boqol oo shilin soomaali ah gacanta hore gacanta dambe waxaa la kala siisanayaa laba malyan lix boqol iyo labaatan kun ilaa iyo laba malyan iyo lix boqol iyo soddon kun oo shilin soomaali ah kontonka dolar waxaa la kala siisanayaa qabashada malyan iyo saddex boqol halka bixintu ay gaarayso malyan saddex boqol iyo shan kun oo shilin soomaali ah doorka sokorta waxaa la kala siisanayaa soddon dolar iyo bar oo u dhiganta sideed boqol oo kun oo shilin soomaali ah haafka sokorta waxaa la kala siisanayaa afar boqol oo shilin soomaali ah rubuciis waa laba boqol halka sumunka uu marayo sokorta boqol kun oo shilin soomaali ah burka kontonkiisa kilogaram waxaa la siisanayaa labaatan iyo shan dolar oo u dhiganta saddex boqol iyo afartan kun oo shilin soomaali ah sidoo kale bariiska burbuurka ayaa la kala siisanaya shan iyo labaatan dolar kontonkiisa kilogaraam oo iyadana u dhiganta saddex boqol iyo afartan kun oo shilin soomaali ah bariis caddaha dalka ka baxa ee baarooga waxaa la kala siisanayaa kontonkiisa kilogaraam shan boqol iyo soddon kun oo shilin soomaali ah kiiladiisu waxa ay maraysaa laba iyo toban kun nus kiiladuna waa lix kun oo shilin soomaali ah cusbada loorkeeda waxaa la kala siisanayaa laba boqol oo kun oo shilin soomaali ah madaalkeeduna waa shan kun oo shilin soomaali ah saliidda labaatan laha cadayda waxaa la kala siisanayaa shan iyo labaatan doolar iyo bar oo u dhiganta lix boqol iyo toddobaatan kun oo shilin soomaali ah halka kiilo ee saliid cadayda waxaa la kala siisanayaa soddon iyo shan kun oo shilin soomaali ah saliid macsarada ayaa marayso kiiladeeda konton iyo saddex kun halka nuskiiladu ay marayso toddoba iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah maankaalka waxaa la kala siisanayaa kontonkiisa kilogaraam shan boqol oo kun oo shilin soomaali ah halka kiiladiisu ay marayso toban kun oo shilin soomaali ah sisinta boqolkeeda kilogaraam waxaa la kala siisanayaa laba milyan iyo afar boqol oo kun oo shilin soomaali ah sidoo kale madaalka sisinta cadeyda waxaa la kala siisanayaa sideed iyo toban kun halka sisin madowdu ay u dhexayso sideed iyo labaatan kun ilaa soddon kun oo shilin soomaali ah madaalkeeda
aada mahadsan tahay maryamo ayay taasi hayd oo inala socodsiinaysa xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar markana xanuun aan weli la garan ayaa waxa uu ka dilaacay wadanka tanzaniya xanuunkan ayaa la sheegayaa in dadkii uu ku dhacay ay matagayaan dhiiga ilaa shan iyo toban qof ayaa lasoo warinayaa in ay xanuunkan u geeriyoodeen halka kontomeeye kalena la dhigay cisbitaalka saraakiisha caafimaadka ee degmada jownya ayaa lasoo xigtay in bukaanada qaarkood ay ku dhinteen saacado gudahood wasaaradda caafimaadka ee tanzaniya ayaa sheegtay inay koox khubar ah u dirtay halkaasi si ay baaritaan ugu sameeyaan laakiin waxay meesha ka saartay in uu dilaacay cudur wasaaradda ayaa sheegtay in bukaanadu xanuunka haleelay ay u badan yihiin rag kuwa oo qaba xanuunada ku dhaca caloosha iyo beerka wasaaradda ayaa sheegtay in calaamadaha xanuunka haatan la arkay ay yihiin kuwa ay horey u tabiyeen sanadkii laba kun sideed iyo tobankii sidoo kale wasaaradda ayaa dadweynaha ku boorisay inay isdejiyaan maadaama ay hadda baadhitaan wadaan waxayna ballan qaaday in ay xog dheeraad ah shacabka usoo gudbin doonto dadweynaha reer tanzaniya ayaa lagu baaqay in ay difaaca jirkooda ku xoojiyaan daawo dhaqmeedyada xili uu socdo cudurka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban madaxweyne john mugabuuli ayaa ku dhawaaqay in fayraska uu ka dhammaaday dalkaasi wasaaradda caafimaadkuna waxay sheegtay inaysan qorsheyneynin soo iibsashada talaalka covid sagaal iyo toban guud ahaan dhegeystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta isnay oo idinla socodsiinaysa anigoo xaliimo cali ibraahim waa naga intaa warka waxaa farsameynayay injineer zaki tan intaan ku kulmi doono warkankiisa xiga nabad